أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo la taliyihii hore ee amniga kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in askarta afrikaantu aysan sii joogi karin soomaaliya haddii dhaqaalaha laga jarto dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose wasiir hore oo ka tirsanaa murtadiinta ayaa saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan soomaaliya haddii ay ka baxaan kufaarta afrikaanta munaasabad lagu maamuusayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka jacar ee wilaayada islaamiga galgaduud maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada buula fulay ee wilaayada islaamiga bay ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ciidanka xisbadu ka sameeyeen suuqa degmadaasi israsaasayn sababtay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex martay degmada beled xaawo ee wilaayada gado dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran la taliyihii hore ee amniga kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in askarta afrikaantu aysan sii joogi karin soomaaliya haddii dhaqaalaha laga jarto sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen saadiq muumin la taliyihii hore ee kooxda riddada soomaaliya xuseen macalin ayaa walaac xoogan ka muujiyey go-aanka maraykanka uu ku sheegay in dhammaadka sanadkan uu jarayo saadkii uu siin jiray ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka saliibiga ah ku jooga dalka soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyey in ciidamada kufaarta afrikaanta aysan sii joogi karin soomaaliya haddii ay waayaan saadkii uu sii jiray maraykanka isagoona dhanka kale walaac xoogan ka muujiyey maleeshiyaadka riddada oo uu ku tilmaamay in aysan awood u lahayn in ay la wareegaan mas-uuliyadda amnigooda dabcan waa culays aad u weyn rinta dhaqaalaha ajnabiga iyo ciidamka ajnabiga labadaba mashruuc iswatuu ahaa markuu noo imaanayo sidaasuu ahaa afrikaanku ciidamay soo direen reer galbeedkuna mashruuca ayay fangaraynaayeen ilaa maanta yurubian unionka waxay qaabilsanaayeen inay mushaarka bixiyaan maraykankuna wuxuu ugu jeeb weynaa jeeb unta ka imaanayay oo lagu taageerayay ciidamada xagga logisticska mushaarku horta wuxuu go'ay janawari kii yurubiyaanka yurubiyaanku inta uusan go'in soomaaliyana usii sheegi jireen afrikaankana usii sheegi jireen waxay ka mid ahayd bareesharka loo lahaa atmis waa inay baxdo waxaa soo haray logisticska logisticska wuu ka badan yahay mushaarka waa ku laba jibaarmaa mar walba actually maraykanka laftiisu mashruucan oo african unionka oo soomaaliya jooga wuu ka daalay kharajka ku baxayay biden oo jooga ayuu arrimahaas aad dabada uga riixi jiray iyadoo laakiin hawshii ay u qoyan tahay ayuu trump yimid trumpna dee hawshuu markaas sidii ay hore ahayd ayuu ka dhabeeyey marka haddii la waayo dee ciidankan sababay usii joogi karaan oo iyagoo markaas mushaar la'aan ahaa logisticskii ay ku dagaalami lahaayeen ama isku difaaci lahaayeen hadduusan meesha jirin ciidan maba joogi karaba ciidan sidiisaba waa logistics aniga intaan ogahayna ciidankeennu tiradiina ma hayo tayadii oo ay dhulka hadda ay ciidankaas ajnabiga joogaan ku hayaan ma hayo murtad xuseen macalin waxaa kale uu ka shanqariyey in mujaahidiintu afka ciidda u dareen maamuladii riddada ee kala dambeeyey isagoona si gaar ah u xusay jabkii xooganaa ee maleeshiyaadka riddada ka soo gaaray dagaalkii coos weyne jamhuuriyadda saddexaad waxaa la yidhaahdaa xilliga carta ayay soo bilaabatay labada kun shabaab iyaguna yihiin caqabadda hortaagan jamhuuriyaddu inay hana qaado shabaab ayaa horta ilaahay guusha siiyey dagaalka coos weyne waa la fashil wey mar haddii la guul daraysta dabcan sida saxda ah waxay ahayd in baaris qaran la sameeyo hawl sahlan ma ahayn waxa meesha ka dhacay bcause ciidamada dhaawaca markaas gaaray dhaawac si degdega dee uga soo kabteen maahay waqti dheer ayay qaadatay inay kasoo dadka batalka wax ka dhacay keliya arkayaan laakiin iyo jabka ka dambeeyey iyo kala yaac wax weeg oo dhacay hadda waxaa laga yaabaa ciidanka dee saraakiisha haddii la waraysto inay in badan oo saraakiisha ka mida oo xilligaas wixii dhacay ay la qalbi jabsan yihiin ay dee utun ku taagan ay tahay walaaca uu murtadkani muujinayo ayaa imaanaya iyadoo maalmahan jahawareer baaxad leh uu ka dhex jiro urur gaaleedka midowda afrika kadib markii horaantii bishan uu maraykanku ku wargeliyey in soddon iyo kowda setembar uu joojinayo saadkii uu siin jiray ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya mahadsanid saadaq dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee xerada birbiraha ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu dullaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee degmada janaale sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaallo culus oo toos ah ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooli iyo deegaanka danow wasiir hore oo ka tirsanaa murtadiinta ayaa saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan soomaaliya haddii ay baxaan kufaarta afrikaanta sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan xilli uu ururka midowda afrika ka niyad jabsan yahay go'aanka ka soo baxay dowladda silibiyadda ee maraykanka ee ku saabsanaa inuu jaraya qarashaadka ku baxaya ciidamada kufaarta afrikaanta ayay soo baxayaan walaacyo laga muujinaya mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya cabdiraxmaan ceente oo soo noqday wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee kooxda riddada ayaa ka shanqariyey in haddii ciidamada afrikaanta ay isaga baxaan dalka ay burburi doonto kooxda riddada isagoona tusaalooyin muuqda u soo qaatay sababaha keenaya wuxuu carabaabay in ifafaaqlaha muuqdo iyo isbeddelka ka jira dunida dhammaantood ay taageerayaan in ciidamada kufaarta afrikaanta aysan heli doonin dowlad ama urur ka taageera dhanka saadka oo sanad weliba ay ku baxda lacag dhan shan boqol oo milyuun oo dollar maraykanka waxay dhaheen ma bixinayno lacagtii ku bixaysay maaragtay amisom ku bixaysay ama ciidanka nabad ilaalinta december markii la gaaro shan boqol oo milyan oo dollar waay markay taas dhacdo december waxaa aad u adkaan doonta inay amisom sii joogto dalka su-aal adagaa marka nagu soo baxaysa oo ah warheer siddeed toban sana haysateene maxaa u dhisi weyseen maxaa amnigiinu ugu filnaa weyseen maxaa dhaqaalihiinu ugu filnaa weyseen maxay dadkiinu bar u yihiin dad aan quutulyoom heli karin oo aan heli karin maxaa dalkiinu sida raq loo kala furfuranaa maalin walba oo qolaba meel ay iska qaadan doon qaadanaysaa waxaas waxaa sabab u ah waxaa hadda aan ka sheekeynayno oo ah habdhaqanka madaxda dalka soo martay iyo siday uga fakarayaan dowladnimada sideedaba waa laba wuxuu ku salaysan yahay aan ka xoolaysto aan xigtadeeda ka nooleeyo labadaas tiirbisu ku dhisan yahay tan iyo bilowgii bishan markii uu maraykanku u cilaamiyey inuu joojinayo dhammaan qarashaadka uu ku taageerayay ciidamada soo duulayaasha midowda afrika ayay qayladhaantu isqabsatay min muqdisho addis ababa ilaa iyo kambala iyadoona dhinacyada cadowgu ay ka baqdin qabaan in mujaahidiintu talada ay la wareegaan markii ay kufaarta afrikaanta isaga cararaan dalkan muslimka ee soomaaliya
abuuxasaan munaasabad lagu maamuusayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka jacar ee wilaayada islaamiga galgaduud sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan muxamed macadka qurdubo yadhashi lalama jirtaye malab iyo waxaa laga dhurtaa mid sideedii ahe miladiyo hadday maadi tahay labada meeloodba waa niman maqaam sare ku helay oo markhaatilaa'e
munaasabadan oo si heersar ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay deegaanka jacar oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana lagu maamuusayey qarinjaminta lixdan iyo sagaal arday oo wax ku bartay machadka qurduba kuwaasoo soo dhammaystay waxbarashadii loo qorsheeyey xafladan uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa ahayd mid lagu maamuusayey dafcadii kow iyo labaatanaad ee ka qalinjabisa faracyada machadka qurduba ee galgaduuda sidoo kale waxay ahayd dafcadii ugu horreysay ee ka qalinjabisa faraca machadka qurduba ee deegaanka jacar taas oo ka dhigaysa munaasabadda mid leh qiimo gooni ah ardayda qalin jabinaysa oo tiradoodu gaaraysay lixdan iyo sagaal arday ayaa isugu jirtay dhallinyaro iyo dad waaweyn oo wax ka baran jiray macadka gaar ahaan fasallada la qabto maalmaha khamiista iyo jimcaha kuwaasoo loogu talagalay dadka waaweyn ee doonaya inay kororsadaan cilmiga diinta islaamka munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee wilaayada galgaduud waxaana goobta ka muuqatay dhiiragelin loo muujinaya ardayda iyo maamulka macadka bilowgii munaasabadda ardayda qalin jebinaysay ayaa soo bandhigay bandhiga cilmiyeed si weyn u soo jiitay indhaha dadkii ka soo qaybgalay bandhigaas ayaa muujiyey heerka aqooneed ay gaareen ardayda iyo dadaalka ay geliyeen muddadii ay waxbarashada ku jireen marxaban bikum bimachadi qurduba farcahu araabic fii jacari siniy almusdahir almardiy marxaban bikum bihadihi alxaflati albahiija alrafiicati athamiina bacda altarxiib haakum minii taariikhan muriixaa qad shucshaca bimuhjatihi salsabiila qabla khamsi siniina min yawaaqiiti alxisaan qadara alkariimu almannaan an naqdama ilaa hada almachad bidmi'inaan huma inana imtadaynaa casmatan mushmacila wabacda maa duqna almaraara laaxat tabaashiiru asacaada wajaa'a subxu altakharuj waasamaawa xaakiyan can acwaami aljahdi waalkifaax wamukhbiran can ayaami alqudwati waalrawaax kunnaa narqub hada alyowmi riqbat alacyaad insha allah dadweynuhu halkan waxaan kasoo jeedi doonaa masaa-il dhowr ah aan weydiin doono cabdirasaaq su-aasha koowaad waxay ku leedahay qofku maxuu sameynayaa hadduu ogaado salaadiisa aakhirkeeda inuu ka tegay sujuud laakiin sujuudda uusan helin booska uga tagay
qofkaasi waxaa ku laasimayo ragca dhammaystiran inuu soo celiyo sujuudu saawina uu la imaado ama sujuuddii hilmaamashaha munaasabadda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa ugaaska beesha mursaday ugaas cabdulaahi daahir axmed kaas oo hadal uu ka jeediyey munaasabadda ku bogaadiyey hergelinta iyo horumarinta waxbarashada deegaanka jacar odayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo macallimiinta iyo ardada iyo waalidiinta hooyooyinka gabdhaha dhammaantood deegaanka jacar runtii waxaan leeyahay hambalyo iyo bogaadin ayaan u soo jeedinayaa meeshiinaaska sii wada waxaa war u yaallaa anoo ogoo kafta ka wada xafladdaanu qofkay sugayso ilmahoodii qalinjabinta ku soo socoto ma ogtahay soomaalidan waxay dhahaan raadkii hadda muuqda ha la qaado xafladdan xaflad cajiiba waaye marka kollay deegaano kale oo xafladdan laga dhigi doonana way jiraan gabagabadii munaasabadda waxaa soo xeray waaliga wilaayada galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoo bogaadiyey maamulka machadka qurduba lana dardaarmay bulshadii soo xaadirtay xafladdaasi ragga macaahida kala duwan iyo farciyada kala duwan iyo deegaamada kala duwan wilaayada gacanta ku hayo jasaakum allahu khayran adeega wanaagsan ummaddaad u haydaan in ubadkooda maanta aad doorkaas iyo kaalintaas iyo taqragaas aad ku aadiyaan sidan oo kalena aad u soo bandhigtaan natiijadii iyo marihii iyo shaqadii juhdigii la bixiyey waa ku mahadsantihiin dardaarteydu waxay tahay ummadda muslimiinta halkan iskugu timid guud ahaan ilaahay fadligiisa maanta xamlo culus iyo dhibaato maaragtay dagaal aan soo marnay kadib amniyaan haysanaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa dadaalo joogto ah ku bixinaya horumarinta waxbarashada iyo diyaarinta jiil isku darsaday aqoon akhlaaq iyo karti kuwaasoo duul muuqda ka qaadan kara horumarka bulshada iyo faafinta cilmiga sharciga mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaasi walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya deegaanka misir oo qiyaastii siddeed kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo bulshada deegaankaasi oo isugu jira rag iyo dumar ay ku qaateen kitaabka zaadul muslim assakiir oo ka koobnaa mawaadiic dhowr ah kaas oo cilmi fara badan ay ka heleen dowlada oo socotay muddo toban cisho ah waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo sida ay sheegeen cilmi fara badan ku qaatay dowlada ugu horreyn waxaa xafladda oo ay goobjoog ahaayeen maamulka islaamiga ah ee magaalada tiyoglow culimo iyo nuqabada islaamiga ah kelimad dardaaran u badneed ka jeediyey macalin xasan oo ka mid ah culimaa udiinka marka saas daraadee ikhwa ee haddiinu horumar diirnan fadaanan qiimiyo sharafnuwel nanfadaanag meninku bahanyaaha inuu ilaahay subxaana watacaala diinshay baran wala kornada dhanqaadaw ilaahay diinshay walaada hooskeena kaayo liidanaanta kiisheenawnu maybu ah jahliga yaa marwelba mayba kiisheenay dib u dhac iyo liidanaan kiisheena qofkana hadiisu walbarad mayba nagaday dadka lankanka sharaf badanga nagada lankanka qiimo badanga nagada lanka markaa mayba waa linka karamuu badanya nagada markaa walasaas linkarameo linka diryawnu waa cilmiga isu humbaarsanyiw marka ikhwameni ninku bahanyaa ilaahay diinshayni la barad waan haddana laka macna fala hadda may laha gebigebaaha dowrada waa laha gebigebaayahay kitaabka waa lahasin gebigebaahay ilmina kanga ku bilaawdee maysin erna kanga ka dhammaadeen maysin erna bar walaa la sintusiya walaa la sindhadhamiisiyahay mayba lafadaysina ini horan dabarataanga lafadee ilaahaysun ku dhummadaasangna cilmigaasay barishadiisii
intaasi kadib mid ka mid ah dadkii dowlada ka faa'iidaystay ayaa ka waramay waxyaabihii ay ku qaateen dowlada waxaana xigay bandhig cilmiyeed kooban oo ay sameeyeen dadkii dowlada ka faa'iidaystay geeko kun afar boqol afartan iyo siyeed hijirada ata baliilamaad lama etaya geeg hadda gebagabaneyn kitaab oo eedan qiim badan wal nin akhriyay zaadulmuslim assagiir kitaab laraa nin akhriyay waan eeda liinbaradi ardayta ku qiib qaadatay dowladaas liin akhriyayna toddobaatan iyo siyeed ardayahay balaa imagale marka alxamdulilah waana eeda liingaadi kitaabkan kitaab oo afar qiibad ku koobano qiibtis koowaad aqiidi ka saabsanayd qiibtis lamaadna may ka saabsanaytay figiya ka saabsanayd qiibtis saddexaadna may ka saabsanaytay siirii ka saabsanayti qiibti dambeen adkaara ka saabsanayti marka waan eeda liinku faa'iidoysay jazaakum allahu khayr man rabuka rabbi allahu caza wajalla wamaa nabiyuka nabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam maa diinuka diini alislaam limaada khalaqana allaah litowxiidihi wa cibaadatihi waxdahu bima carafta allaah biaayaatihi wa makhluuqaatihi kalleyli waannahaari waashamsi waalqamar ما أول ما نزل من القرآن الكريم أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من حلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كم كانت مدة الدعوة سرا ثلاث سنوات إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة إلى الحبشية
أركان الصلاة صلاة أركان أربعة عشرة مئة فرواي وهي مايين النية لنكنيين لكوي واي والقيام لنكني سرماي للقادر هديوس أود وتكبير الإحرام لنك تكبير الإحرام لكوي واي وقراءة الفاتحة لنك فاتحني أخري واي والركوع لنكني الركوع واي ورفع من الركوع ركوع نيكو كرنا واي والسجود لنكني سجود واي والجلوس بين سجدتين لنك لما سجود رتيوني فديد واي والطمأنينة في جميع الأفعال فعلونا ما أنتيو لنكني كحسل واي وتشهد الأخير أتحيات كدم لكوي واي والجلوس فيه أتحيات كدم في دشي أركان واي والصلاة لنكني كسالي على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام لنك سلام أني لكوي واي وترتيب الأركان أركام دمانتيون لترتيبي واي الحمد لله دوريني بلاوت نين نماتي إيه أنك فاعدني أنتي هنين بل أني شانتي خير الله سي إلهي أم هدله الحمد لله إلهي أم هدله إلهي ألمانوها نندريا كما هدين كتابا ننشاني كتاب أفرورا ذاك سابسنا أقيدي كبارن فقيا كبارن سيري كبارن ذكرى كبارن الحمد لله ما أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى ما أعظم ذنب عند الله تعالى الشرك بالله تعالى كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ugu dambeyn waxaa xafladda kelimadan ka jeediyey sheekh ibraahim dhaysane oo ah malaaqa guud ee beesha jilibleh ee wilaayada islaamiga ah ee bokool mayba markhaato ko'anaaha magaalada masirla araw mu'miniintii degaasi matuuto kitaabada oo madili su'aalay masaa'il la weydii sidii wadaad mufta ahaan inti kor ku jawaabeen galabta unubaa markhaato ku ah allahu akbar allahu akbar ilwal argaas soomaali meeraasa ilaalmo ku dhunta masir hooba lakooy wal walbo maybu aha maan rageedka jara oo macruufba ah horta baa laka gordaa ini su'aalayaan wadaadada de argaaseenaha haddii fiqi hadfadi walinku sheekoy haddii siirada nabiga hadfadi sallallahu alayhi wasallam walinku sheekoy haddii maybu ahan su'aalo kale hadfadi walinku sheekoy allaha barakaaye cilmigii oo culmada ka dadaali maybu ahan hamanoo dhumaynin nin xifdidan ilaahay hasan barakaay eedi eedaasiin kama hadnay reer masar haddii tin magal i balaamba insha allahu tacaala walaalayaa sidii aba qofka cilmiga qofka muslimka ee nuur sheeyu qofka haddii cilmi leeyi cilmi sharci leeyi lang nuurow bedli shee nuure aqli shee kaamil e langko langla ara koro ba usulayu langhobi cilma an lahayni jaahil eyi beddi shayma nuurow aqli shay taama e hadal shay taama e muskaanga leeyi saas dartiya marka may baa isxasuusiyaane ilaahay subxaanahu watacaala kalaam shay ini liinku zuulna ulmaado abadararaayte talow reer misir may liinka seedadoon ya lahayni reer misir weli ulmaadi haladareerase siinka aragni ilaahay hasan barakeeyoon allah barakeeye wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bulshada ku dhaqan deegaanka masir ayaa dhowr jeer nasiib u yeeshay dowraadka aqoon kororsiga ah ee uu qabto maamulka islaamiga ah ee magaalada tieglow kuwaas oo saameyntooda si weyn looga dareemay reer masir waxayna waxgaradka deegaanka codsadeen in dowraadka ceynkan ah loo soo celceliyo mahadsanid cabdulqani maamulka islaamiga ah ee degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga bay ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaaba dhacay kadib howlgal ciidanka xisbadu ka sameeyeen suuqa degmadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu sii ambaqaadayo walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman ciidanka xisbada oo ah ciidan u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgalo ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanada ku dhow magaalada baydhabo kuwaasoo gacanta ku soo dhigay maandooriye iyo waxyaabo kale oo dhacay oo bulshada dhibaato ku hayay boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka qayb galay fagaaro ku yaala deegaankaas oo la isugu keenay waxyaabihii dhacay iyo maandooriyihii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xisbada si halkaasi loogu gubo fagaarihii lagu gubayay agabkaas waxaa ka hadlay ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee baay maktabulxisba oo howlgal ususuubi haka aruri waxyaabaha horteen yaaloha gubidoohayo iyo baca noocyadii mayl ahay isu maandooriyaal fara badan magaasho qaarasho dhankasaan yaa mayl ahay isu maktabka xisbada ha aruri ilaahay subxaana watacaala faldishayaal ha ka aruri ilaahay subxaana watacaala yaa suurgeli han isin hadda araw haytoona gubadoo hayan iyu marka insha allahu tacaala may balanaaha dadka muslimiinta lanaa han may baa hortilin ku taragalay qorshe asaljo iyo ku dambeeyo tuu dad xunxun oo gaala iyo ku dambeeyan iyu oo la fadaaw inii lika maran habaabiyo muslimiinta suguuda ini dadka may lahay diinsho lagu wareeriyo diinsho iyo inka dhaqan may waaha fisqi iyo xumaan iyo fasiyaad dadkoo laka sameey tuugada iyo kabadatu xumaan oo dhan in iska koytu gaalnimo iyo inka wiinta lagu halo iyaa may dhahay qorshe iyo eelingu taragali waldiinta islaamka ogolayn oo ilaahay subxaana wa tacaala xarami nabiji sala allahu calayhi wasalam usa xarami iyo eyin ay buah ini may lahay isu albaabu alamru bilmacruufi wannahy calmunkar iyadoo leedeegsidaay yaa mayl rays maktabka walaal xisbada ha aruuriyan ilaahay subxaana wa tacaala miisaan iyo xasanaadka inka kaba howlgalkan iyo inta kale khayr ay sameeyeenba kuwa kale badan la duugin insha allahu tacaala yoona kulley may rajeena iniyoona gacantaha kala doonaan sidoo kale xubnihii odayaasha ee ka hadlay fagaarihii deegaanka iidaale waxaa ka mid ah malaaq aadan cabdiraxmaan oo ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamiga ee baay alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan ilaahagiina siyaa nicmatul islaam iyo wal iimaan ilaahagiina siyaa mahadan sugnaati may hoognaha meel oo ilaahay diinshay ardeedle ka kor weelaw walbu walhun ahoo ilaahay badiiday nabiyayna diidi ardeeda lakabenedohaa yar roogna ilaahay ho bara horta mayla inku digaane intii labaatan jeer ho walaan isticmaalaas ini ku hirtitan kale masiin sheegane degmadii baydhowo maqarjeena idaala ii ini walhun lakula degaalama dada ansurun matabka hisbadii geeki walaybu walhun haayay ardeeda irdaalo ootaliga galaasay abliis iyoonay intii bilda halmaadla ardeeda irdaaliha adeegsadaasi galmaha galeenahaa intilika gubahayu muddaha tageeko ilaa may wali lukuroog wali lukuroog ina tire oo karaama toor saaran may luku gubay ardeeda degmadun bay dhowo meel oo ardeeda nawaaha jee dooynuuna ya luku gubi geeko ilaa milaha ku wareegay hatana ardeeda walaay hubantaan wareegay anta ka galan galeen maylana jazaaka allah khayr ilaahay barakaay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ayaa aad u soo dhoweeyay mashruucan iyo tallaabada howlgalka ay ciidamada xisbada ka sameeyeen deegaanada hoostaga magaalada baydhabo maadaama shacab u nahaynay dadkii shacabkii muslimiinta degmada idaale muslimiinta degmada idaale ka nool un ena may geegan surugna walaagimo maanduuriyaal haay oo ciidamada xisbiga ee degmada baydhawo ha ka shaqeeyanoo dadaal iyo juhdi ha ka biyeen muslimiinta laka ged yahay beledii baadiye la kasho kulahay rigaasoyo naxbiigii maalin xisbiga ilaahay hal ilaahay dhoora maarda meel kasta yoo seeden ha ka qobada hayaan baydhow madii ha ka bahaawna la jiraan dhata madii ha maraawna la jiraan xilliga la kulmaawna ha la jiraan hamiigii maalin hanjeeda insha allahu meel la ku gubahay sida maaragtay karaama doolka sida waxyaalaha oo liinka baahanayna muslimiinta laka marin habaabiyahayo laka gediyahaya surugna dhammaantiyo dadaal iyo juhdiya biyahayan ilaahay subxaana watacaala may warsadaana inay maaragtay ilaahayoona garab yahay gala dunuubteeda dambisho ilaahay ka dhaafa gaalana alle ka jibi han gaala kaalka ee wadankan inay xumaayano maaragtay xoolagaan ee xantadaana baabiyaano miirkaana zuuliyaano awlaadana una iska diraan fadaayan ilaahay subxaana watacaala gaalanta muslimiinta allehe ka cadaab howlgalka ciidamada xisbada ayaa qayb ka ahaa dadaallo ay ku baadigoobayaan maandowriyaha iyo waxyaabaha dhaca ee lagu iibiyo meheradaha ganacsi dhowr jeer oo hore iyo sidan oo kale ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee baaya u fuliyeen howlgallo noocan oo kale ah iyagoon ugu dambeyn fagaarayaal ku yaala degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadan ugu gubay waxyaaba dhacay oo ay gacanta ku soo dhigeen mahadsanid abu ayman israsaasayn sababtay khasaare nafeed ayaa maleeshaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex martay degmada beled xaawo ee wilaayada gado sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen
wararka ka imaanaya degmada baled xaawe ee gobolka gedo ayaa sheegaya in shalay halkaasi uu ka dhacay israsaaseen hubaysan oo u dhexayso askar ka tirsan kooxhirtada soomaaliya israsaaseyntan ayaa si gaara u dhex martay laba maleeshiya oo ka wada tirsan kooxhirtada soomaaliya saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa lagu eedeeyey inay kala taageereen laba maleeshiyo dhacdadan ayaa laga soo diiwaangeliyey saldhigga degmada baled xaawo ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabi jiray deeqow daahir ayaa laga soo wariyey inuu ku naf waayay israsaaseyn ka dhacday saldhigga degmada baled xaawo ee u dhexaysay laba maleeshiya oo murtadiina iska horimaadka baled xaawo ku dhex maray maleeshiyaadka ridada ayaa ku soo beegmaya xilli xiisad u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale maamulka ridada axmed madoobe ay ka taagan tahay degmadaas mahadsanid cazam guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhageysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu